wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa wado qorshayaal lagu xoojinayo taageerada iyo ilaalinta dadka la kulma tacdiyada ku salaysan jinsiga iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo haweenka iyo caruurta ay dhibaatadu saameysay wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay sii ballaarin doonto iskaashiga ay la leedahay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga si loo helo taageero dhaqaale iyo farsamo lagu kobcin karo adeegyada la xiriira xaquuqda aadanaha gaar ahaan kuwa la xiriira tacdiyada jinsiga agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdiqaadir aadan khaynuuni ayaa ka warbixiyey qorshayaasha wax lagu qabanayo dadka la kulma tacadiga jinsiga iyo sida ay cadaalad u heli lahaayeen dadka tacdiyada jinsiga la kulma dadka waxa weeye ba- waxa weye taaka daran inay adeeg cadaaladeed helaan adeega cadaaladeed wacyigelin badan bay naga rabtaa sida laisku waafaqay dad fara badan oon ogeynba broseskii ay mari lahaayeen doorka booliisku muxuu yahay doorka wasaaradda haweenku maxay tahay doorka wasaaradda cadaaladda xafiiska xeer ilaalinta ururka qareennada garsoorkii ururada bulshada waa hawl aan ciidanka asluurka waa hawl inoo wada taalla inaynu xoojinaan loo baahan yahay doorkaan meesha ka qaadanay haddaan nahay laamihii dowladda in la diyaariyo si loo kala fahmo cid walba iyo shaqadeeda bulshaduna waxaa la rabaa muwaadinku marka ay ku dhacdo in cadaalad la helo case in la tiriyo wax macnaa ma keenayso haddii ciddii geysatay na aanu cadaaladda la marsiinin kii loo geysan uusan cadaalad helin